beesha macalinweyne waxaa ku tartamay sheekh shaacir sheekh axmed yaxaanimo maxamed cabdi iyo mukhtaar xasan yarow sheekh shaacir wuxuu helay soddon iyo afar xaliimo maxamed cabdi waxba cod amaysan helin mukhtaar xasan yarow wuxuu helay lix iyo toban cod waxaa hallaabay hal cod wadarta guud ee ergada waa konton iyo kow saa darteed kursigaan waxaa ku guulaystay sheekh shaacir axmed
doorashadii halkan ka dhacday xalaal inay tahay yaan aaminsanahay waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala ii qore ayaan aaminsanahay waana ku qanacsanahay inaan laakiin ujeeddadeeda waxay ahayd inaan la tartamo kollay laba nin hadday tartamto mid unbaa guulaysan lahaa marka hadduu saaxiibkay guulaystay waan u mahad celinayaa waana la shaqaynaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo
الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم موجود معبود كهام هذا اسكاله مرك اللبات وحانم هاد علينا يا رجدا الدورتي هي قوة الدورم هي dadka juhdiga ku bixiyey ee walaalaha ah ee doorashadaas inay si cadaalada u dhacdo juhdiga ku bixiyey horjoogtada intaba waan u mahadcelinaya mahaddaa ilaahay baa iska leh kadib haddii ilaahay yidhaahdo xilkaa lay doortay inuu ilaahay weynaha waaxidka ahaa ammaanadaasi si wanaagsan aan u guto ilaahay u qarmiya ilaahay ka baryaya waxaanu insha allahu tacaala haddii ilaahay weynaha waaxidka ahaa uu raalli ka noqdo aan u cadaalad fali doonaa dadka soomaaliyeed islaamka ah kuway doortay iyo kuwani dooraba aad baan farxaddayda aad u badan waxaan odhanayaba ma garanayo aad baan idinku mahad celinayaa guddiga doorashooyinka federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka ee juhdiga weyn ku bixiyey maalmihii aan soo dhaafnay mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay ka bacdigiisa mahad baan u celinaya ballaaba wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
dareenkayga maanta haddii aan cabiro eed iyo eed aan faraxsana ilaahay aan mahadnage dadka walaalahayga ee oo juhdiga kabiyi doorashada inay dib uga soonto inkastoo markii hore doorashadan saxalaaleen dhiidi dad waltabadow qof fadaaya kursiga dacwo suubiyeen oo muddo hatana lahaku wareegi sadde bilood eh haddana maanta yacni dib suurtagalli inii ilaahay weynaa waaxidka ahaa dib ilaahay idinka guulay ilaahay aan ka mahadnage i dadka walaalahayga ee guddiga federaalka saaxiibaday iyo guddiga doorashooyinka federaalka iyo guddiga doorashooyinka ee heer gobol ee koonfur galbeed ee juhdiga kubiyeen maalmihii un hadhaafni hamii ige fadheena ini khilaafaadkii gabalka ka jari saxaan iyo aan mahadnage dareenkay eedaan fayley farxad baa walanku ero korna man sheegay dadweynaha reer koonfur galbeed ama soomaaliyeed kursigun kuraasto kale wala dheeri sababtoo ah kursi lama goor la doorraday waayo labada goor baan leh ka bahay marka saas dartee kursi yani yani doorasho doorasho kor fuurla waayo sida aan aaminsana marka insha allahu tacaala sida barlamaad liinka dooradi ya insha allahu tacaala walaay ilaahay ila qobada oo oo ka eedan dadkan iyo dalkan inay aan qobada yaan ka dadaale ilaahay weynaa waaxidka ahaana inay waafajiyo in fududaayo xilkaasi culayska badan iyo ilaahay ku tuuge xilkan man weydiyaan in aan ka raaxay sida meel fadheeda laakiin inay ummadda soomaaliyeed ee dagaalada iyo alxamdulilaahi abaaraha iyo alxamdulilah cudurrada waxyeeleeyeen oo baabi'iyeen inay aan walaal wali karaankay ah aan jeesido walku wabada codkayle walka wabada koray laan galan walka wabada wal jaabkay ka jiraan walka wabada una malle codkay ana walka wabada yaan weydiiyay insha Allah hadii Ilaahay waafaqiyo oo umrigan Ilaahay ka sii ergadii doorti eeda ka baan laga eeda ma tajig walaal jarj zakala walaal sidoo fadaayi waay kalsoonidii ay dooradana isiyeen yaani insha Allah taala aan abaal gudiyo wabillahi tawfiiq wa salaamu